ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa saddex iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada waxaan maanta barnaamijka gebi ahaantiisaba kusoo gudbinaynaa wararka la xiriira howlgalka duufaanta alaqsa loogu magacdaray ee ka soconaya deegaanada ay xoogga ku haystaan yuhuudda ee dhulka filistiin barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya aqoon-yahanada kale ah maxamuud ugaas iyo yaasiin xasan rooble iyo qaar ka tirsan wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
waa hagaag maalintii labaad howlgalka duufaanta alaqsa loogu magacdaray ayaa ka soconaya deegaanada ay xoogga ku haystaan yuhuudda ee ka tirsan dhulka muslimka ee filistiin wariyaheena maxamed cali aadan ayaa soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey khasaaraha gaaray yuhuudda aad baad u mahadsan tahay dagaalyahanada muqaawamada ee falastiiniyiinta ayaa maalintii labaad oo xiriir ah sii wada howlgallada ka dhanka ah yuhuudda sahyuuniyadda ee xoogga ku haysta dhulalka falastiin wararka ka imaanaya hareeraha magaalada khaza ayaa sheegaya in dagaalyahanada cisudiin alkhasaam ay dagaalo culus kaga jiraan dhowr deegaan ayna la wareegeen magaalooyin ay yuhuuddu haysteen xoogaga muqaawamada ee falastiiniyiinta waxa ay gacanta ku dhigeen maxaabiis hor leh iyagoona dilay askar iyo saraakiil ka tirsan yuhuudda dhimashada yuhuudda ayaa iminka gaartay lix boqol oo isugu jirta askar iyo saraakiil iyo dadka yuhuudda ah ee xoogga loogu deegaamiyey dhulalka muslimiinta halka laba kun iyo labaatan ay dhaawacyo soo gaareen sida ay baahisay warfaafinta rasmiga ah ee maamulka yuhuudda muuqaalo qaas ah oo uu helay telefishinka aljaziira ayaa muujinaya muqaawamada oo howlgallo ka fulinaya saldhigyo ciidan islamarkaana dilaya askar yuhuud ah kuwo kalena gacanta ku dhigaya ciidamada yuhuudda oo aan fariirsan ayaa isaga firxanaya magaalooyinka meelaha qaar ayaa lagu arkayaa gaadiid gaashaaman oo gubanaya baraha bulshada waxaa qabsaday muuqaalada meydadka iyo maxaabiista ciidanka yuhuudda oo ay duleysanayaan muqaawamada falastiiniyiinta taliska milatariga ee yuhuudda waxa uu faafiyey magacyada iyo sawirada afartan iyo afar isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan yuhuudda oo lagu dilay howlgalka duufaanul aqsa kaasoo maalintii shalay guutooyinka cisudiin alkhasaam oo ah garabka milatari ee xarakada xamaas ay ka bilaabeen dhulka la haysta ee filistiin afartan iyo afarta ruux ee uu sawiradooda iyo magacyadooda baahiyey milatariga yuhuudda waxa uu telefishinka c nn sheegayaa in soddon ka mida ay yihiin mas-uuliyiin xagga amniga ah oo ka tirsanaa maamulka yuhuudda kuwaasoo lagu dilay howlgalka kooxaha muqaawamada ee falastiiniyiinta maanta oo keliya howlgallada socda waxaa lagu dilay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka yuhuudda halka kuwo kalena iyagoo maxaabiis ah gacanta lagu dhigay wixii kusoo kordha howlgallada dhegeystayaasheenna way la socon doonaan insha allah waa hagaag haddaba yaasiin xasan rooble oo ah falanqeeyo u dhuundaloola arrimaha wadamada carbeed ayaa isdultaag ku sameynaya camaliyada duufaanta al aqsa iyo fashilka ay ku tahay sirdoonka yuhuudda
maalintii shalay waxaa ka bilowday wadanka falastiin mid ka mid ah howlgallada ugu cuslaa ay la kulmaan gumaystaha yuhuudda howlgalkan waxaa lagu magacdaray duufaanta al aqsa kooxaha iska cabinta ayaa ka weeraray saldhigyada iyo magaalooyinka ay gumaystaan yuhuudda cirka dhulka iyo badda sidoo kaleeto waxaa lagu weeraray magaalooyinka waaweyn sida talaabiib sawaariikh culus oo burburisay qeybo ka mid ah magaalooyinkaas shalay waxaa fashilmay milatariga iyo sirdoonka dalka yuhuudda sidoo kaleeto waxaa bannaanka imaaday oo siyaasadooda iyo aragtidooda muujiyey dowladaha reer galbeedka sida maraykanka waxaa howlgalkaas ka dhashay maaragtay dareen ay muujiyeen muslimiinta dunida ku nool waxaan ku bilaabeynaa dhanka siyaasadda siyaasad ahaan waxaa shalay runtii fashilmay dowladaha ka dhisan caalam islaami kuwaasoo dhammaantood muujiyey in ay yihiin dowlado daciif ah oo ku dawafeeshan maraykanka waxay dhahayeen hala joojiyo dagaal ka socda falastiin halka maraykanka jarmalka faransiiska xataa yukrain iyo dhammaan dowladaha reer galbeedka ay dhahayeen waxaan garab taagannahay gumaystaha yuhuudda beedhan iyo dhammaan madaxda reer galbeedka waxay ku tilmaameen shacabka muslimka ee reer falastiin ee dulman ee dhulkooda la heysto in ay yihiin shacab argagixiso ah halka dhanka kaleeto ay taageerayeen gumaystaha yuhuudda sidoo kaleeto howlgalkan fariidka ah shalay waxa uu gaaray magaalooyin waaweyn oo gacanta yuhuudda ku jiray wakhti aada u badan sida casqalaan isduud iyo sidoorood kooxaha iska caabinta waxay militari ahaan u fashiliyeen militariga yuhuudda ee lagu tilmaami jiray inuu yahay militari aada u xogan waxa ay soo afjareen beentii iyo brobagandadii sanadaha badan lasoo dhisayey in ka badan nusqarni waxaa dunida laga gedayey sumcadda iyo heybadda militariga yuhuudda balse waxaa soo afjaray ciidamada iska caabinta reer falastiin oo nolosha kusoo qabtay jarnaalo aada u sarsare oo xilal waaweyn hayay sida jarnaal lagu magacaabay namruud oo ahaa jarnaalkii maamulayay koonfurta falastiin militari ahaan waxaa u burbura shalay ciidamada yuhuudda waxay ka carareen hubkoodii waxaa laga qabsaday saldhigyadoodii waxaa cagta la mariyey magaalooyin waaweyn waxaa gacanta falastiiniyiinta iyo iska caabinta soo galay maxaabiis aada u fara badan dhanka kaleeto waxaa la leeyahay yacni dhanka sirdoonka waxaa ku yimid surdoonkii yuhuudda sida muusaadka shabaag ammaan iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee yuhuudda surdoonkooda oo sidoo kaleeto ayagana barbagando fiican loo sameeyey muddo nusqarni ahna warbaahinta caalamka ay dhahayeen waa sirdoonka adduunka ugu fiican in ay ayaga afkooda ka qeyranayaan inay noqdeen sirdoon fashilmay nin lagu magacaabo afraim halavi oo ahaa madaxii hore ee sirdoonka muusaad ayaa ka mid ah madaxda sirdoonka muusaad ee saaka yidhi waxaan ku fashilanay inaan wajahno sirdoonka xamaas iyo kooxaha iska caabinta waxa uu muujiyey ama uu yidhi dhammaanba waxaan burburay ama dhulka galay sumcaddii sirdoonka yuhuudda sidoo kaleeto afhayeenka militariga ciidamada gumaystaha yuhuudda ninka lagu magacaabo daniel ayaa isagana caddeeyey oo yidhi dhammaanba waxaa soo afjarmay ama dhulka galay sumcaddii ciidanka waxaa maartay aan wajahaynaa saacado iyo maalmo aada u culus oo maaragtay adag ma garatay asagoo muujiyey inuu maaragtay wajahayaan jabkii ugu xumaa dhanka kaleeto waxaa ka dhashay weerarkan dareen muslimiinta ay muujiyeen waxaa dhacay banaabaxyo xoogan sida cumaan urdun masar iyo dhammaan wadamada maaragtay muslimiinta ah waxay muujinayeen in ay ka xun yihiin maaragtay gumaystaha yuhuudda waxaa waaye waxa uu ka wado falastiin waxay kaloo muujiyeen in ay taageersan yihiin mujaahidiinta ka dagaalamaya falastiin sidoo kaleeto waxaa maanta dhacay howlgallo sidoo kaleeto lubnaan haddaan tusaale soo qaadano waxaa laga tuuray madaafiic iyo sawaariikh lagu garaacay fariisimaha yuhuudda sidoo kaleeto dalka masar askari ka tirsan ciidanka masar oo u qiirooday ama la tacaadufay howlgalka ka socda falastiin ayaa toogasho ku dilay in ka badan toddoba qof oo yuhuud ah arrintaasoo noqotay arrin gelgishay dunida idil muujisayna in qadiyadda falastiin ay tahay qadiyad ay u midaysan yihiin dhammaan muslimiinta howlgalkan barakeysan ayaa noqonaya mid nuuciisa kole hore loo arkin oo maaragtay wax badan maaragtay oo fadiixad ah soo muujiyey dacfiga iyo maaragtay daciifnimada ciidamada yuhuuddana soo muujiyey sidoo kale tana noo muujiyey calaamaadka iyo in ay soo dhow yahay wakhtigii la xoreyn lahaa waddanka falastiin waa hagaag aqoon-yahan maxamuud ugaas wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada muslimiinta ee aadka ula socda xaaladaha ka jira caalamka islaamka waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna wuxuu si faahfaahsan oga hadlay abcaadda uu leeyahay howlgalka duufaanta al aqsa waxaana waraysigan la yeeshay mahad cubayd ugu horeyntii maxamuud ugaas shucuurtaada ku aadan weerarka ballaaran ee maalintii labaad ay la kulmayaan yuhuudda iyo waxa aad dareentay markii ugu horreysay aada maqashay bal inooga waran asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku salaamaya walaala adiga iyo walaalaha kale ee idaacadda alfurqaan iyo dhegeystayaashaba haddii aan kusoo dhowaado su-aasha markii uu isoo gaaray ama aan la kulmay khabarka maxaanku yidhahdaa howlgalka barakaysan ee shalay xilli hore ka bilowday dhulka yuhuuddu ay xooga ku haysato ee falastiin khaasatan dhulka ku hareereysan aagga khaza runtii shucuurtaydu waxay ahayd shucuur runtii aan maxaanku yidhaahdaa erayo iyo luuqad kooban aan maxaanku yidhahdaa lagu koobi karinin dhulkan iyo maxaanku idhaahdaa dadkiisu iyo maxaanku idhahdaa masjidul aqsa xaqiiqatan waa dhul iyo maxaanku idhaahdaa mid ka mida muqadasaadka ummaddan muslimka ah oo qof walba oo muslima qalbigiisu uu ku tacalluqo oo uu ku wen yahay dadkiisu ay ku wen yihiin dhibaatada soo gaaraysa iyo dulmiga joogtada ah iyo bahdilaadda iyo maxaanku idhahdaa xabsigelinta iyo dilka iyo maxaanku idhahdaa kutumashada xurmada muslimiinta iyo muslimaadka maxaanku idhahdaa reer falastiin ay dhibayso oo ay caragelinayso horumar kasta iyo wanaag kasta iyo maxaanku idhahdaa dhibaato kasta oo cadowgaas ay u geystaan yuhuudda ah reer falastiin maxaanku idhahdaa ay farax gelinayso sidaa darteed dhacdadan iyo khabarkaasu xilligii uu soo gaaray runtii waxaan ka qaaday shucuur iyo dareen aan la soo koobi karin oo farxadeed iyo maxaanku idhahdaa bishaaraysi sida qof kastoo muslima uu uga farxayay baan ugu farxay maxamuud ugaas weerarkan culus ee ay la kulmayaan yuhuudda muxuu uga digan yahay si guud muslimiinta dadka muslimiinta ah xilligan iyo waaqacan waxay la nool yihiin ama ay nool yihiin xilli ay maxaanku yidhahdaa uu dagaal uga furan yahay furimo badan oo isla gudaha dhulkoodii ah iyo dhulkii muslimiinta asal ahaan iyo taariikh ahaana ayna ugu muhiimsan tahay mandiqadan shaam iyo maxaanku idhaahdaa qudus iyo masjidul aqsa iyo filistiin iyo dhulkan yuhuuddu xoogga loogu degaameeyey maxaanku idhahdaa xoogga ay ku qabsatay ee loogu talagalay ilaa xadna lagu guulaysta ama la isku dayey in dadkii dhulkan lahaa oo muslimiinta ahay oo deganaayo ilaahay ku beeray in maxaanku yidhahdaa laga farmoloojiyo hadday siyaasad tahay iyo hadday talo tahay iyo hadday maxaanku yidhahdaa si toosa in dhulka looga qaada ay tahayba furintanu marka iyo meeshan iyo filistiin iyo maxaanku yidhahda mandiqadani waxay ka mid tahay furimaha ugu muhiimsan ee dagaalka ku furan ama uu waajahayo mujtamaca muslimkaah xilligan sidaa darteed howlgal noocan ah oo baaxadda intaa la eg leh oo khasaaraha intaa la eg u geystay yuhuuddii ahayd cadowga ugu xun ee mujtamacan muslimkaah uu leeyahay iyo diinta islaamku runtii waxay uga dhigan tahay guul iyo horumar aad u weyn oo laga sameeyey mid ka mida furumihii ugu muhiimsanaa furimaha muslimiintu xilligan dagaalada tirada badan oo noocyada kala duwan maxaanku yidhahdaa ay uga jiraan muslimiintu guud ahaan waxay ka midaysan yihiin yacnii nacaybka cadowgan ay u hayaan ogaalka ay u leeyihiin waxa uu yahay iyo xaqiiqadiisa iyo afcaashiisu iyo maxaanku idhahdaa yoolalkiisu inta ay gaarsiisan yihiin waxay muslimiintu ku wada xiran yihiin oo quluubta ku wada hayaan oo si toosa ula tacaadufayaan oo ugu ducaynayaan oo ay diyaar ugu yihiin hadiyo jeeraale taageero nooc kasta oo ay noqotaba inay maxaanku yidhaahdaa ka geystaan oo ay gaarsiiyaan walaalahood reer falastiin ee muqaawamada muddada aadka u dheer ee kula jira cadowga yuhuudda ee maxaanku idhaahdaa foosha xun sidaa darteed yacnii marka aad fiiriso meelaha baraha bulshada lagu magacaabo mareegaha internetka meel kasta oo mujtamaca muslimkaah uu ama ku wada xiriiro ama uu khabar isku weydaarsano ama uu wax ku soo qoro ama uu xogta wadamada muslimiinta iyo dagaalada ka socda uu kala socdo runtii waxaad arkaysaa sida baaxadda leh ee aan kala harka lahayn ee isku xirnaanta ah ee midnimada ah ee uu mujtamacani maxaanku yidhahdaa halka aragti uu uga haysto dhacdadan iyo maxaanku yidhahdaa howlgalkan fariidka ah iyo khasaaraha baaxadda leh ee yuhuudda ee loogu geystay weerarkan ilaa hadda ee taagan marka si iskumad ah ayuu mujtamaca muslimkaa u arkaa u soo dhoweeyey u qaabilay dhacdadan iyo howlgalkan si iskumida ayuu u ogsoon yahay oo u dareensan yahay muhiimaddiisa si iskumida ayuu u arkaa iskuguna dayayaa inuu uga qaab qaato nooc kasta oo taageero oo uga aadan oo ay suurtagal tahay in ay xilligan iyo inta howlgalkaasu socdiya kadibba ay gaarsiiyaan walaalahood reer falastiin iyo muqaawamada hawshan xilligan ee gacanta ku haysa sida muuqata yuhuudda aad ayaa loogu kadiyey wararka waxaadna og tahay inay sheeganayeen awood xaddhaaf ah iyo inay leeyihiin sirdoon ogaan kara waxa la falkinayo ee ka dhanka ah yuhuudda halkee buu ka baxay sirdoonkaas tan kale muxuu weerarka duufaanta al aqsa uga dhigan yahay marka la fiiriyo qaabdhismeedka ciidan midka amni midka siyaasadeed ee kayaanka sahyuuniyadda
waa run maxaanku idhaahdaa dowladdan iyo arkaanta ciidamadeeda iyo hay-adaheeda kala duwan iyo sirdoonkoodu waxay ka mid yihiin maxaan ku idhaahdaa manduumaadka loogu xayeysiiska badan yahay oo gaalada caalamku sida reer galbeedku iyo ayaguba ay maxaanku idhahdaa sida xaddaafka ah ay u buunbuuniyaan awoodooda iyo karaankooda iyo hadday noqoto mid ciidan iyo caskari iyo hadday noqoto mid maxaanku idhahdaa sirdoomba howlgalkani wuxuu muujiyey xaqiiqada manduumo kasta oo noocaan ah iyo awood kasta oo shayddaaniye ah iyo cid kasta oo maxaanku idhahdaa ku socota dariiqa ibliis iyo baadil awoodda ay sheegato xaqiiqadeeda ayuu maxaanku idhaahdaa muujiyey si kama dambays ah howlgalkan iyo howlgallada la midkaah inta badan yacnii waxa ay ku taamaan oo isku halleeyaan oo maxaanku idhaahdaa inta ugu badan ay ku seexdaan waxaa weeye waa awooddooda caskariga ah iyo awooddooda maxaanku idhaahdaa sirdoonka oo dhanna ay ka raja qabaan ama ay tamaninayeen in wax kasta oo khatara oo ku soo socda ay ogaan karaan ama ay la socon karaan inta aysan dhicinin sidaa darteedna ugu yaraan boqolkiiba konton khasaaraha arrintaasu ay geysan karto ay ka hortegi karaan dhanna waxay maaragtay ku kalsoonaayeen ama isku maaweelinayeen in awooddooda caskariga ah oo ciidanka ah oo militari ay wax kasta oo khatar maxaanku idhaahdaa xilli kasta soo food saaraha ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay awood ugu leedahay in ay ka hor tagto soo afjarto oo ay qamciso labadaa sheeka bareleyba xaqiiqatan meeshay ka baxeen oo way beynoobeen oo waxaa soo baxday awooddan iyo maxaanku idhahdaa haykalkan iyo cududdan ay sheeganayaan dhan kasta yuhuudda iyo nidaamyada caalamiga ah ee kufriga ah ee ayaga daba taaganba inay tahay beytulcankabuut inay tahay wa ina awhana albuyuuti la beytulcankabuuti low kaanuu yaclamuun yacnii sbyder web dad dugsanaya oo maxaanku idhahdaa dugaal iyo guri iyo meelay ku nabadgalaan ka dhiganaya inay yihiin ayaa soo baxday waxyaabaha la tilmaami karo oo xaqiiqatan sida muqaawamadu iyo katiibada alqasaam ay sheegtay ilaa hadda fududeeyey ama suurtogeliyey in ay si completely totaly ah ay ka dhagala-aadaan ama ay awood u yeelan waayaan wax ogaala inay ku yeeshaan waxa socdayna waxaa ka mid ah in kooxdii maxaanku idhahdaa howlgalkaas qorshayntiisa iyo fulintiisa gacanta ku haysay ay ilaa xad ku tala gashay oo ay ga'aansatay cid ka baxsan inta dadka hawshaa fulinaysa in aysan maaragta wax ogaalah iyo wax ka warqaba aysan u yeelanin cid ay taageero ka filayaan oo bannaanka inaysan gaarsiinin xataa gudaha iyo maxaanku idhahdaa daakhilka in cidda hawshaa ka baxsan maaragtay nooc kastoo ay tahay iyo qayb kastoo bulshada ay ugu jirtaba inaysan maaragtay aysan ogaanin sidaa darteed wuxuu howlgalkani ku noqday howlgal kadis ah ayagoo iska hurda oo aan wax dhibaato ah noocaas oo baaxaddaa la filanaynin maxaanku idhaahdaa kor looga soo daatay ilaahay fadligiis iyo idankiisna khasaare aad u baaxad leh oo aan soo marinin ilaa kunsagaalboqoliyoafartaniyosiddeeddii maxaanku idhahdaa isla maalinkii u horreysay isla saacadihii u horreysayba maxaanku idhahdaa lagu gaarsiiyey xerooyin aad u waaweyn oo ciidankii militarigu lahaa la galay taangiyadii iyo baabuurtii gaashaanadee taalay lagu gubay qaarna laga kaxaystay askartii joogtay iyo taliyayaashii ugu sarreeyey iyo rag saraakiil sarsare ahaa oo shaqadoodu si toosa u ahayd si gaar ah inay mandiqadan qaza ay dadka muslimka ah oo ee ku nool madaxa cagta uga hayaanna maaragtay meeshaas madaxa laga wada toogtay kumanaan maxaanku idhaahdaa dadkii yuhuudda ah oo mustawdiniinta ah oo meeshaan iyo mandiqadan xoogga lagu dejiyeyna la qafaashay oo maxaanku idhahdaa goobo aaminah ay sheegayaan katiibada alqasaam inay ku hayaan xilligan si kama dambaysana ay u soo bandhigi doonaan tirada dhabta ah ama kama dambaysta ah ee dadkaas iyo maxaabiistaas haddii ay caskari yihiin iyo haddii ay dad kaleoo yuhuuda mustawdiniin yihiinba ay soo gudbin doonaan waa howlgal uga dhignaa kooxdan hadday ciidan iyo militari iyo sirdoonkiisa noqoto iyo hiday sirdoonka rigliga ah ee waddanka noqotaba yacnii fashil kulli ah oo taam ah oo runtii aysan ka soo waaqsan karinin yacnii aynan filaynin mid noociisaahu maxaanku idhaahdaa inuu ay wajihi doonaan ama uu ku dhici doono waa fashil maxaanku idhaahdaa iyo arrin iyo howlgal gilgilay maxaanku idhahdaa dhammaan arkaantii ay ka koobnayd manduumadan iyo maamulkan sahyuuniga ah min madaxweynihii ugu sarreeyey iyo wasaaradiisii iyo maxaanku idhahdaa kuwii ugu xag jirsanaa sida netanyahu ilaa maxaanku idhaahdaa kiyaankii militariga iyo sirdoonka iyo booliiska iyo hay-adihii amniga waxay ku sheegaan la midka ahaa waxyaabaha la xusi kara waxaa ka mid ah waxa golaha wasiiradooda ay ugu yeeraan oo howlgalka markuu bilowday kadib iclaamiyey inay kulan deg dega isugu imaan doonaan in ay intaasoo jeer ay baajiyeen ama ay ka baxeen oo ka carareen meelihii shirka ay ku qabsanayeen sawaariikhda sida tooska ah ugu soo dhacaysa goobaha ay ku sugnaayeen dartood iyo khatar amni oo ay dareemayeen iyo lafahoodii oo maxaanku idhaahdaa ay u baqeen sidaa darteed xaqiiqatan waxaa la odhan karaa wuxuu howlgalkani uu adduunka ku fadeexeeyey oo ku hor qaawiyey nidaamkan mujrimka ah iyo xukuumaddan mujrimada ah iyo sahayanada islaa nacaybka iyo dulmiga iyo maxaanku idhaahdaa hagardaamooyinka mujtamacan muslimka ee reer falastiin ay u geysan jireen ku caanbaxay muxuu uga digan yahay howlgalka duufaanta al aqsa muslimiinta caalamka oo aad la socoto in la kala qoqobay islamarkaana loo diidan yahay inay midoobaan ayadoo la adeegsanayo nidaamyo dabadhilifyo ah oo ka amar qaata maraykanka
howlgalkan iyo maxaanku idhaahdaa dhacdooyinka labadii maalmood ee u dambeysay waxay u muuqataa mid dhacdooyin iyo howlgal iyo arrimo runtii xasaasi ah oo runtii si adag maxaanku idhaahdaa wax uga bedeli doona jiritaanka andimada dabadhilifka ah ee shisheeyaha reer galbeedku ugu horreeyay yuhuuddu ay maxaanku idhaahdaa ku haystaan oo ay dul dhigeen mujtamacaadkii muslimka ahaa hadduu yahay mujtamaca ku heereereysan mandiqadan sham iyo filistiin iyo hadduu yahay guud ahaan mujtamaca muslimka ah ee darafyada kale ee adduunka ee ku dhaqanba waxyaabaha la xusi karo waxaa ka mid ah oo saxaafadda aan ku arkayey saacadihii u horreeyey ee howlgalkan qabaa'isha maxaanku idhaahdaa urdun qaar ka midow in maxaanku idhaahdaa xubnahooda ay istinfaar maxaanku idhahdaa ugu yeereen isku soo baxyo maxaanku idhaahdaa nooc walbale ay dadka mujtamaca shacbiga oo muslimka oo reer urduni ay maxaanku idhahdaa isla saacadihii u horreeyeyba ay abaabulayeen ay ku talagelayeen maaragtay sidii nooc kasta oo taageeraha oo walaalahood reer falastiin ay gaarsiin karaan maaragtay ay gaarsiiyaan waxaa si taa la mida maaragtay gilgishay oo runtii saamaynta arrintaas iyo dhacdooyinkaasu ay ku yeesheen laga dareemayaa ilaa hadda mujtamaca muslimka ee reer misr waxyaabaha lasoo warinaya waxaa ka mida yuhuuddii dalxiiska u imaanaysay waddankan misr ee maxaanku idhahdaa maamulka mujrimka ee cabdifataax asiisi uu waardiyeynayey in shakhsiyaad ka mida maxaanku idhahdaa dadka muslimiinta reer masir ay maxaanku idhahdaa beegsi ku bilaabeen oo xataa qaarkood ay laayeen ilaa laba qof baan arkayey oo magaalada askandariya laga soo werinayo inta aan saxaafadda kala socday ilaa hadda waxaa sidoo kale banaanbaxyadu iyo isku soo baxyada iyo taageerada runtii xamaasadu ka muuqato ee aan horey loo arki jirin ay ka muuqataa dhammaan dunida islaamka khaasatan mandiqadda iyo waddamada ku xeeran mandiqadan iyo dhulkan sham iyo reer filistiin sidaa darteed dhacdadan iyo howlgalkani wuxuu mujtamaca muslimka ah guud ahaan uga dhigan yahay marxalad iyo dhacdo xasaasi ah u muuqata oo aan rajaynayno biidnillaah inay keento yacni isbeddel dhammaystiran oo ku yimaada maxaanku idhahdaa siyaasaadka iyo maamulada iyo maxaanku idhahdaa guud ahaan nolosha mujtamacan muslimka ah meel kasta wuu ku nool yahay in ay arrintaas iyo maxaanku idhahdaa howlgalkaasu uu u noqdo maxaanku idhaahdaa meeshii ay ka qarxaysay folkaanada isbeddelka dunida muslimka in uu u noqdo meeshii iyo dhacdadii ay maxaanku idhahdaa ka qarxi lahayd kacdoonka ay ku jabayaan oo ay meesha uga bixi lahaayeen khiyaanaadka iyo maamulada dabadhilifka ah ee ka taliya ama lagu haysto oo la dul dhigay waddamadii muslimiinta dhammaantood waa tahay qorshihii tadbiica ama caadiyiinta xiriirka yuhuudda ee ay ku howlanaayeen waddamada carbeed fashil nuuce ah buu ku yahay howlgalka reer falastiin ay ku qaadeen yuhuudda
barnaamijka tadbiica iyo waxa loogu yeeray caadiyiinta xiriirka waddamada carabta ama waddamada muslimiinta waxa loogu yeeray iyo israa'iil ama maamulkan yuhuudda xaqiiqadiisu marka la fiiriyo waa arrin ilaa hadda ku kooban xaqiiqatanna sina aan u soo dhaafi karinin majaalka siyaasadda iyo andimada mujrimadda ah ee haysata siyaasadda waddamada islaamka ama maxaanku idhahdaa maamulada ka jira waddamada carabta iyo muslimiinta sidaa darteed ma ahayn arrin ilaa hadda lagu guulaystay ama lagu guulaysan karo inay u soo daadegtay ama ay soo gaarto heer mujtamac yacni wax iska beddelay ma jiraan aragtidii iyo nacaybkii uu ka haystay ama uu u qabay mujtamaca muslimka ah oo kiyaanka sahayuuniga ah iyo maamulka yuhuudda ee sida qasabka ah loogu deegaameeyey dhulka falastiin yacnii nooc kasta oo maxaanku idhaahdaa foolxumana kula kacaya dadkii walaalahooda ee reer falastiin xilligan marka waxaa qasab ah dhacdooyinkan iyo howlgalkan kadib waxa ka dhalan doona iyo isbedelada ka dhalan doona kadib yacnii suurtagal ma aha inay ama sideedii sii ahaato ama wax horumar iyo maxaanku idhahdaa sii xoogaysi iyo sii adkayna ay sii yeelato oo ay ka qabsoomaan ugu dambayntii maxaa la otrusi karaa waqtiyada dhow ama isbedelo nuuce ah ayuu horseedi karaa howlgalka duufaanta al aqsa Een, waxyaabaha la odorosi karaa horta waxay ku xiran yihiin sida hadda een, wax u socdaan ama waxaa looga qiyaas qaadan karaa een, yacni howlgalkan iyo ilaa xilligan maanta la joogo laba beri kadib waxaa macnaha sida xaalku yahay iyo sawir ka muuqda Een, waxyaabaha la tilmaami karo waxaa ka mid a katiibada alqasaam iyo muqaawamada howlgalkan fulinaysa waxaa muuqata ilaa xad inay u diyaargarowday howlgalkan iyo maxaanku idhaahdaa arrintan ay xilligan iyo shaqadan ay ummadda muslimka xilligan u hayso oo ay faraha kula jirto iyo weerarka ay maaragtay een, ee, ku burburinayso een, kiyaanka sahyuuniga ah iyo khaasatan een, mustawdinaadka meelaha khaza duleedkeeda ah ama khilaaf khaza waxay ku magacaabayaan een, maxaanku idhahdaa muddooyinkii u dambeysay ee laga hirgelinayey ee sida xoogga askartu een, ku dul joogtaynaysa ee al- ilaalada ay uga haysay sidaa darteed waxaa muuqata howlgalkani inuusan noqon doonin howlgal maalin iyo laba ku kooban inuu noqon doono howlgal baaxad leh sii socon doona sii jiri doona yacni maxaan ku idhaahdaa goobo badan een ay horumar ka samayn doonaan olreadyna ay ka sameeyeen muqaawamadu yacni khasaaruhu uu ku sii buda- badan doono maamulkan iyo kiyaanka sahyuuniga ah yacni burburka iyo kala furfurashada iyo habqanka een ku dhacayaa uu ku sii socon doono maxaan ku idhahdaa arkaantii ciidankeeda iyo sirdoonkooda iyo maxaan ku idhahdaa een maamuladii iyo kiyaankii ka al- ee, ka jiray een mandiqadan iyo meelaha weerarka tooska iyo howlgallada tooska ah oo ay xilligan een ka socdaan wuxuu isbeddel dhab ah ku keeni doonaa yacni dadkii muslimiinta ahaa ee reer sham ee reer falastiin ee la dulaystay yacni wuxuu mujtamacaanu xilligan ku baraarugay horraanba karaankiisa iyo awoodda uu u leeyahay in uu cadowgiisa uusan gacmaha ka laabane uu dhibaato iyo daanno baaxaddaa leh uu u geysan karo haddii maxaan ku idhaahdaa uu muqaawamo iyo maxaan ku idhaahdaa nafhur la yimaadana in uu dhul aad u baaxad weyn horaysan karo yacni wixii xoogga looga qaatayna uu xoog ku soo ceshan karo ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa aqoon-yahanada kale ah maxamuud ugaas iyo yaasiin xasan rooble iyo sidoo kale wariyaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijka intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري